أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa duhur khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqoltoddobiyo afartanka hijiri qodobbada wararka andalus duurnimadan kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhintay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xiisadda u dhexaysa kooxda riddada iyo maamul goboleedka ashaadala diriirka koonfur galbeed ayaa sii xoogaysatay iyadoona ay iscasileen siyaasiyiin ka mid ah xisbiga murtad guurgurte guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaana ka kala tirsan wilayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalos doornimadan kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhintay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya howlgalkan qaraxa waxay mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen deegaanka caalamada ee dhaca duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaasoo lala egtay fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahayn deegaankaasi waxaana qaraxaasi ku dhintay afar askari oo maleeshiyaadka murtadiinta ka tirsanaa waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee sida tooska kaga soconaya gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho xiisadda u dhexaysa kooxda riddada iyo maamul goboleedka ashaadala diriirka ee koonfur galbeed ayaa sii xoogaysatay iyadoona ay iscasileen siyaasiyiin ka mid ahaa xisbiga murtad guurguurte warbixinarikaasi ku aadan waxaa faahfaahinaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare xilli uu cirka isku sii shareeray khilaafka ka dhex qarxay maamulada riddada ee muqdisho iyo baydhabo ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo ifbaxayay siyaasiyiin ka hor yimid nidaamka murtad xasan sheekh maxamuud afar xubnood oo ka tirsanaa guddiga fulinta xisbiga gurguurte ayaa shalay si rasmi a u shaaciyey inay iska casileen xubinnimadooda xisbiga iyagoo sabab uga dhigay saluug ay sheegeen inay ka muujiyeen habdhaqanka murtad gurguurte xubnahan ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya in uusan ixtiraamin waxa ay ku sheegeen xeerka xisbiga iyo dastuur gaaleedka ay dejiisteen islamarkaana uu wado tallaabooyin kala irdhaynaya shacabka soomaaliyeed waxay tilmaameen xubnahan oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya in gurguurte uu weeraro qaawan ku hayo maamulka baydhabo islamarkaana uu dhaawacayo midnimada iyo wadajirka dalka geesta kale elwareedyo ayaa sheegaya in gurguurte uu bilaabay abaabulka maleeshiyaad uu doonayo inuu kula dagaalamo maamulka koonfur galbeed kuwaas oo qaybtii ugu horeysay uu saaka u daabulay magaalada baraawe koonfur galbeed ayaa iyaduna joojisay duulimaadyada diyaaradeed ee deegaanadaasi waxaana la sheegay in saaka ay hubka lidka diyaaradaha geysay garoonka baydhabo si ay uga hortagto siyaasiyiin iyo maleeshiyaad uu soo abaabulay xasan gurguurte xiisaddan siilawa kacalayse ayaa ku soo aadaysa xilli maamul goboleedkii saddexaad uu xiriirka u jaray kooxda villa soomaaliya islamarkaana murtad laftagareen uu si rasmi a shalay ugu dhawaaqay inay qaadaceen dastuur gaaleedka cusub ee uu samaystay murtad xasan sheekh maxamuud
markan iyo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya aan ku horumarna wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo walaalkeen yaasir maxamed guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay raashin gurmad ah gaarsiiyeen in ka badan konton qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku nool deegaanka mukeyle iyo tuulooyinka hoostaga waxaana qoys walba la siiyey raashin ka kooban noocyo kala duwan raashin qaybintaani ayaa ka dhacday deegaanka mukeyle waxayna qaybinta raashinka ku soo aaday xilli baahi weyn u qabeen dadka la siiyey qaar ka mid ah qoysaska raashinka la siiyey ee ku dhaqan deegaanka mukeyle iyo tuulooyinka hoostaga ayaa allah kaga mahadceliyey gurmadka la soo gaarsiiyey iyagoona intaasi kadib u mahadceliyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u qaybiyey raashinka ka kooban noocyada kala duwan magacayda waxaa waaye maxamed cabdi abiig maxamed deegaankaada deegaankayda nasaro waaye hoylaha hoos tagtaa abaaraha niyow ilaahay hanaga dul qaado walaayada islaamka waa noo kaalmaysi ilaahay gaalada ha jibiyo islaamka kor allaha yeelo insha allaahu waanu ku mahadsan tahay maanta waxaa liisii bur bariis iyo sokor iyo saliid waa dareemkaydu waa waa faraxsanahay maanta maasha allah gurmudka deg deg maanta waa na soo gaaray waana ku faraxsannahay axmed cabdulaahi cali deegaanka oo qoraf marka waddanka waa kulul yahay islaamkaana nala qabo maanta waxaa nala siiyey bur bariis sokor saliid allah ku maasan walaayadaa ku maasan intii naga xasuustaa ku maasan guddiga abaaraha waa na soo gaarsiiyeen nalama iloobin sidii noo xasuusteen ilaahay u xasuusto sidii noo xasuusteen adduun aqar alla u xasuusto waa na soo gaarsiiyeen درسن دم حدو دعان قلم كويل أولها أنا أد والقبل والقدرة ما تعالى نسي هاف بريس هاف سكر هاف هاف بر أكثريد أكاس أنا لو قل قال نسي والله بحنا مهنا والله بحنا هذا لو بحنا هذا نقول كلمة ما شاء الله ما شاء الله والله فرحتي الله بركة الله يقول يقول الله سي أدعو الله جبي أدعو الله جبي mawsuuc ismaana layidhi xoolaha wax gadmaa ma leh waa ruqwa iri qaar misigaa la siiyuhay marka ninkii oo misiga aan siinaynin waaba iska fafadhiyaanba dameerna beri waa ceelka waa loo soo wadan waay mukoyl waa lagu soo aadi waay abaar darteed maanta eh, bariis iyo bur iyo sokor aana la siiyey iyo saliid waa aadan u faraxsannahay ilaahay aa mahad leh walaayadan waa mahadsan tahay joojinur ah waxaa la iskarfaadsanaya tabalbuur iyo tab- bariis iyo caag saliid aan dholis waxaa la rafaadsanayaa tababulaan iyo baahay aab bariis iyo nic- caag saliid iyo- iyo nihaaf sokor eh aad oo aad oo raad mujaahidiin ilaa khayr allah siiyo katala cashkuur alba abaarta ma aho Haa, abaar- waa la soo- waa la salcisayba maanta lo- lahaaf iyo caag saliid haaf sokordhe waa buran xilligiis waa faraxsana khayr allaha siiyo khayr allaha siiyo waa dheragne cadaawad anaga jebiyo xaliima calin geedi deegaanka waxaan joogaa mukoyle abaarta waxay noo saamaysay si aad iyo aad tiba'an ayay noo laysay xoolahii iyay naga laysay marka hadda alxamdulilah walaayada ayaana siisay saddex xaaf oo kala nooca bur iyo sokor iyo bariis iyo laba saddex lo oo saliid ah walaayada ilaahay kor ha nooga dhigo gaalada nacagta hoosteeda allaha geliyo
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad ballaaran oo isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin ka wada ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaana xusid mudan in bulshada ku dhaqan hiiraan kaalin weyn ka qaadanayaan gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen aad buu umahadsanyay walaalkeen yaasir ayuu kaasi ahaa markan iyo gelguduud iyo walaalkeen marwaan maxamed guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha gurmashada dadka iyo abaaruhu saameeyeen ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda wuxuu guddiga gurmadka abaaraha biyodhaamin ka sameeyey deegaano hoostaga degmada xiindheere iyadoo guddiga gurmadka ay halkaasi gaarsiiyeen booyado biyo ah xilli ay dadku si aad ah ugu baahnaayeen helitaanka biyo nadiif ah qoysas fara badan oo xoolodhaqato ah oo ku nool dhulka miyiga ah iyo tuulooyinka ayaa si aad ah uga faa'iidaystay biyodhaamintan qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay gurmadkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa si weyn u muujiyey farxadda iyo mahadnaq ay u hayaan walaalahooda mujaahidiinta ah ee soo gaarsiiyey biyodhaaminta iyagoo sheegay in gurmadkan uu yimid xilli aad u adaga xasan nurata wuxuu waaye ninka hadlaaho waxaa joogaa xaafadda xiindheere xiindheere waxaan deggana baadiyaha axaa dhacday jilaal kulul iyo abaar duul muslima oo culummaa oo maaragtay ay ilaahay noo baxshay oo walaaya ka mid tahay gaalada allaha jabshay gaalada allaha jabshay gaalada awil naga celin jiray haatanoo laga bilaabo annagoo yaaban oo afar qoys aan ahay indhoolna aan ahay aa waxaana ii shuubay booyaadbiya dariskiina waa ila cabay ilaahay dembigiinna ha dhaafo gaala allaha jebiyo culummada kor allaha ka dhigo dadka nagu sadaqda jinnadii allaha siiyo naarna allaha ka fogeeyo walaal waxaa la yidhaha siciid ayaa la yidhaha mafahant xildhibiidaan joognaa xildhibiid waxaan soo gaarin la urbiyaa baahiduna waa iska badan tahay waa dareemi kartaa xaaladda lagu jiro xaalad xuma kululaa lagu jiraa dadku waa dad iska tabaalaysan iska sooman qafurkooda uusan caadi ahayn walaalaha un ilaahay arrinta ka dhowraynaa laakiin walaalihii waxaan hadda ku celiyeynaa dhowrkaas biyaa noogu deeqay maadaama aan iska tabar yarnoo dad iska colaadaysan oo iska tabaalaysan oo abaarhayla aan noo iska sooman oo dhinacooda dhulka ku haya gaalada allaha jebiyo ilaahayna muslimiinta ha kor yeelo marka koowaad ilaahay baa mahad iskale bacdigii dadka muslimiinta meel kasoo joogaan aan salaamaynaa kulli maaragtaay wixii hadda aqbaaraada ama fekera raggii iga horleeya ka hadlay hadda kulley waa mahadsan tihiin idinkana allah idin barakeeyo kulley maaragtaaye muslimiinta ilaahay kor ha ka dhigo gaaladana ilaahay maaragta ha jabsho meel kastoon joognana annagu waxaan taageersanahay dadka muslimiinta waxaan joognaa deegaanka xingir hoostaga degmada xeen dheere lowg biyaha naloo shubay ilaahay baa mahadda iskale khaasatan haddana waxaa waaye dadka muslimiinta iyo walaayada aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa in waxaa waaye wax nagula deeqaan jecelna gaalada allaha jebiyaan leenaha muslimiintana kor allaha ka dhigo maaragtay hadda waxaa waaye waan alxamdulilah markan biyo waa noo shuban yihiin wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa si isdabajoog ah uga socda gurmashada dadka iyo abaaruhu saameeyeen iyadoo mashaariicdaasi uu si ballaaran u fulinayo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid marwan markan iyo holaha gurmadka wilaayada islaamiga ee bakool iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
horta marka hore ilaahay maxadle alxamdulilah alxamdulilah wadankan kulan jareer raashigana na see boorana na see saliidana na see sokorana na see bariisana na see alxamdulilah alxamdulilah in ka badan boqol iyo konton qoys oo ku nool deegaanka kulanjareer oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay raashin qeybin laga sameeyey deegaankaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan midka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa raashin isugu jiray bur bariis sokor iyo saliid u qeybiyey qoysaskan oo haysatay xaalad adag oo dhanka nolosha goobtii dadkan raashinka lagu siinaya ee deegaanka kulanjareer waxaa goobjoog ahaa culummo mas-uuliyiin ka socotay guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool nabadoono iyo xubno ka socday maamulka islaamiga ee degmada xudur nabadoon maxamed macalin ibraahim oo ka mid a nabadoonada deegaanka ayaa dhankiisa goobta ka jeediyay kelimadan walaalayaal ilaahay subxaanau watacaalaa iyoan mahadnagaan mahad unan kooba korn yaa ilaahay subxaanau watacaalaa noo mudinyi taas bacdisha mayba waaha walaalihii mujaahidiinta oo mayba waaha geeka walaalosho mayba waahay oo ulees yaalale lagaba oo mayba waaha cadowga ilaahay laladegaa labohay hamiigii maalan lala teegayi way waa hadle lagaba hatana mayba waaha walaalojo an gurmudo haayan xarakatu shabaab almujaahidiin ya mayba waaha maxad wiin ya mayba waaha yoona ya an naqaana ilaahay subxaana wa tacaalaa barakheey ilaahay subxaana wa tacaalaa gacantiyo korka weele ilaahay subxaana watacaala odowshu baabi ilaahay subxaana watacaala midnimadiyo mayb waa nimbaago weela ilaahay subxaana watacaala unuuna mayb waa dad ilaahijo ku obsada ilaahayni weela qaar ka mida dadkii raashinka la siiyey ayaa ka mahad celiyay gurmadka la gaarsiiyey iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray horta marka hore ilaahay maxadle alxamdulilah alxamdulilah wadankan kulan jareer raashingana na see boorana na see saliidana na see sokorana na see bariisana na see alxamdulilah alxamdulilah anoo mustafshi cabdiraxmaan magaagay le'raw kokooy bakaar yermii le'ra untang hayna in adeer makokoyna alang aay makokoyna in eedo makokoyna islaamnimo yana niinka weeri languna hadda awnay abaarana haytee walhana sii erni mijartu walha niinkasi marka hor ilaahaya ka mahadsan mujaahidiinta abaalkana isku leh insha allah biidnillaahi kariim mayna na siiyey bariisana na sii burana na sii saliidana na sii sokorana na sii mujaahidiinta way ka ognaa galantiyo kore ka ogna gaalana luga mujaahidiinta hoostiyo ka ogna insha allahu biidnillaahi alkariim ama ilmooda umida liyaree magaagay deegaankana rooga kulanjareer raashigana na sii bariisana na sii burana na sii saliidana na sii ilaahay aan ka mahadsanna alxamdu alshukru deegaanka kulanjareer yaa ka roogna hanunga geek barwaaga kafelgelohayn ilaahay akyaarfaylaninsheeni muslum hanungninkooy geek hanoo barwaaga qabnago saliid iyonay sokor i bariid i bur walnani dhaafi madla hanunga mahadsanna raashinkan uu guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qeybiyey deegaanka kulanjareer ee duleedka degmada xudur ayaa ku soo aadayay xilli qeybo ka mid a wilaayada islaamiga ee bakool ay ka da-een robab dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen kaasoo ka da-ay deegaano hoostaga degmada waajid sida boordhuxunle iyo deegaano hoostaga ceelansaar waxaana robab ka da-ay galbeedka deegaanka boordhuxunle ay biyogeliyeen in ka badan toddoba warood oo dadka iyo dunyadaba ay ka cabeen waxaana deegaanadaasi ay ka mid ahaayeen deegaanadii ugu darnaa ee muddooyinkan biyaha la gaarsiinayay ilaahay akyaarfaylaninsheeni muslum hanungninkooy geek hanoo barwaaga qabnago saliid iyonay sokor i bariid i bur walnani dhaafi madla hanunga mahadsanna ugu dambeynna guddiga gurmadka abaaraha iyo howlihii uu ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waxaa warbixintan ku haya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga abay ayaa weli wada howlihii u gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa shalay in ka badan boqol iyo labaatan qoys deeq raashiin ah ugu qeybiyey degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay qoysaskan ayaa la siiyey raashiin ka kooban bur bariis sokor iyo saliid idaacadda islaamiga al andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii la siiyey deeqda raashiinka ah runayma lingeedanga liere utuga ku kooy gabaatun jara orog bur i bariis sokor sariid yananas mujaahidiinka galantiya kor ada kuweela guul adlasii yanas yan abaarana haydi oongan hay dhibaataysanayni ilaahay wiina uranki habii an do'aayana do'aa ka kaalmayaan ilaahay badiyay kor kuweel ilaahay galantis kor marsi idinga leere labaatan jaro raashin bariis i bur i sokor i sariid muslimiintana siidi mujaahidiintana siidi ifi aan raji ahay qaadma mahamud labaatan jarow lama sedaalioonayada lama haab haabta koreyoonay haab bariide haab bure mujaahidiinta ti ilaahay guulsay magacay waa umu mascuud mujaahidiinta ayaa ku mahadsan maanta oo raashinka oona siiyey alxamdulilaah bur iyo bariis iyo sokor mujaahidiinta garabkooda allaha galo gaaladana allaha jibiyo insha allah u mahadsan yihiin gurmadka abaaraha maasha allah waxaan leeyahay mujaahidiinta cadowga allaha jibiyo xasan cabdi cusmaan kaan liere degmada labaatan jarow maynana siiyey raashin oo bariisanana siy buranana siy sariiranana siy sokoranana siy harakada shabaabal mujaahidiinana siidi on ka mahadnagaane ilaahay edow ka jibi walaayadii kor alla weele edowkana hoos alagdhig mayandareey mahad guule adinyaa karale mahaagay ibriin madaleelere meelaana roogana dugmadii labaatan jar waa roog raashinga lana siiy raashinka lana siina bur i bariis i sokoru i sariiru muslimiintana siidii alxamdulilah wayninka ka dhigantaa alxamdulilah ilaaha mahadla inka dambaan fariintaana diraw nibid i guul i gaalada alla jibiy midigdiya koraalla kuwaa sidoo kale mid ka mid ah waxgaradka degmada labaatan jirow ayaa bogaadiyey deeqda raashiinka guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee baay oo ka qeybiyey deegaankooda
oo raashinka namta laha dhikay harakad in walaayad iyo dadka madaasmuxusneynga katar galan an kooyan khaasaaqmaynka dirdaarmay ini may waha ilaahay koobsadan ilaahay tuugan odoon ilaashay jirin nagadan oo walayo geekala sii sababtee walaas badan jari fulad ilaahay ku bedel tankela may waha iska filanaaneen qofbu qofkii katabar yargaankiis goboday saasan ninka gargaare waan may waha ilaahay guulii gargaarka nasriga ilaahay saasanaysiye hoblan walay gaankiisa galobgan galkodhikada gargaarkii guuli nasrigii barwaaqadii dhan meel ka zuulayaan may ogaadasana dadku wala haysdan ilaahay jeelin us jeeriman siin dadku walaan lu weelin ilaahay leebi us leebiman ka qeeb dhammaantii may waha imtixaan lay kan faqiirkan imtixaan lan faqiirkoy kan oo hodankan imtixaan lan dhiibi dadko dhibka haysada dadka ka sabraan ku weel waan ka sabra walaas ilaahay siin bay waha silkulmi geeka may waha anta geeka raashin oo muslimiin haneen ka deegan oo lan ka tirgaay dadka laciifanta lan ka tirgaay yaanta nin yaal kaasa may waha geemisi iyo nayd nadaamay dadka lan ka tirgaay inay geysi ya waqtiga dhawaan ayay ahayd markii sidan oo kale guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee baay raashin gurmud ah uga qeybiyey magaalada bulufulay iyo deegaanada iidaale barbaare iyo kurtun kaas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qows dhinaca kale roobab dadka iyo duunyada ay ku diirsadeen ayaa ka da'ay deegaano iyo degmooyin ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay xilli jiilaal dheeraday iyo abaaro isdabajooga ay ka jireen muddooyinkii ugu dambeeyey roobabka xooggooda shalay gelinkii dambe waxay ka da'een degmada buulufulay iyo deegaanada hoos yimaada kaas oo ay si weyn ugu diirsadeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaano badan oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay roobabkan ka cortay qaar ka mid ah wilaayaadka ayaa waxay ku soo aadayaan xilli biila'aan darani ay ka jirtay guud ahaan dalka soomaaliya xaaladda xoololaydana aad looga deerinayay balse allaha mahaddiisa qawow fiican helay dhul ballaaran oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay deegaanada roobabka ay ka da'een waxaa ka mid ah buulafulay labaatan jirow diinsoor ufurow baydhabo goofgaduud shabeelow raaxoole iyo iidaale reer buulafulaay waxay maalimo ka hor salaada roobdoonka ay ku dukadeen musallaha yarmuug labada rakcadood ee roobdoonka waxayna allaha ka baryeen naxariisiisa inuu siiyo mahadsanid cabdiraxiim warbixintiisana waxay guniga gebagabo u ahayd warkii duhurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu